لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الكريم الحمد لله على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة قولك إسلامك لايف نبي وكسلية صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين ولا حول ولا قوة إلا بالله معنا كلمة الله إسبانيا تشرح معنا كلمة الله بعد أن عجز عنها العرب فتاة إسبانية تدعى هيلين تدرس ماجستير اللغة العربية في جامعة اليرموك الأردنية وتجيد التحدث باللغة العربية في أثناء إحدى المحاضرات في السنة الثانية طرح الدكتور فقر كنانة سؤالا على طلابه من منكم يحدث يحدثني عن لفظ الجلالة الله من ناحية الإعجازية اللغوية ومن ناحية الصوتية لم يرفع أحد يده ما عدا هذه الفتاة الإسبانية فأجابت رغم كونها إسبانية ونصرانية سبحان الله العظيم إن من أجمل ما قرأت بالعربية هو اسم الله فإليه ذكر اسمه سبحانه وتعالى على اللسان البشري لها نقمة منفردة فمكونات حروفه دون الأسماء جميعها يأتي ذكرها من خالص الجوف لا من الشفتين فلفظ الجلالة لا تنطق حروفه دون الأسماء جميعها يأتي ذكرها من خالص الجوف لا من الشفتين فلفظ الجلالة تنطق به الشفتين لخلوه من النقاط اذكروا اسم الله الآن وراقبوا كيف نطقتموها هل استخرجتم الحروف من باطن الجوف أم أنكم لفظتموها ولا حراك في وجوهكم وشفاهكم ومن ومن ومن ومن حكم ذلك أنه إذا أراد ذاكر أن يذكر اسم الله فإن أي جليس لن يشعر بذلك سبحان الله من إعجاز اسمه أنه مهما نقصت حروفه فإن الاسم يبقى كما هو وكما هو معروف أن لفظ الجلالة يشكل بالضمة في نهاية الحرف الأخير فإذا حذفنا الحرف الأول يصبح الاسم لله كما تقول الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإذا ما حذفت اللام الأولى بقيت إله كما قال تعالى في الآية الله لا إله إلا هو وإذا حذفنا الألف واللام الأولى يكون له كما في الآية له ما في السماوات والأرض وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت هاء وهي اسمه هو اسم إشارة دال عليه سبحانه كما في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو هل اسمها الآن عابدة هنيئا لنا بها وهنيئا لها بالإسلام بل dhegaysta bal walaalayaal waa gabar kuu fasirayso oona kuu sheegayso macnaha kalimatu allah macnaa kalimatu allah waa gabar isbaaniyad ah waxay kuu sharxaysaa kalimatu allah markay carabta ay ka caajiseen inay kalimatu allah ay fasiraan waa gabar oo waddanka isbaaniya u dhalatay magaceedana waxaa la yidhahdaa helin waxayna baratay magister ayay ka qaadatay waa jaamacadda heer jaamacadeed ayay ka sarreysaa ayay ku qaadatay luqada af carabiga waxayna ka dhigan jirtay jaamicatul yarmuug oona ku taalo jaamacadda loo yaqaano yarmuug oona ku taalo waddanka urdun waxayna aada iyo aad ugu hadashaa ee si fiicanna ay ugu hadashaa afka carabiga ayay si fiican ugu hadashaa gabadhaas isbaaniyada maalin maalmaha ka mid ah iyadoo ku jirto sanadkii labaad jaamicadda doctoorkii muxaadarada u bixinayey ama dersiga u bixinayey oo magaciisa la dhaho fakru kinaana su-aal ayuu soo bandhigay oo ardadiisa uu usoo bandhigay wuxuuna ku yidhi yaa iga hadli karaa lafduljalaala lafdiga loo yaqaano allah yaa ka hadli karaa oo xagga icjaaska oo xagga luqa ahaan icjaaska ay ku leedahay iyo xagga sowt ahaan waxa ku jiro kalimatu allah yaa ka hadli karaa doctor fakri kinaana wuxuu u sugaayey inay ardadoo odil badankooda ay gacmaha taagtaan laakiinse qof gacanta soo taagto ayaa la waayey gacantii waxaa soo taagatay keliya gabadhii isbaaniyada aheyd oo magaceeda la dhihi jiray helen ayaa gacanta soo taagatay iyadoo ka jawaabayso iyadoona ma arkaysa kiristiyaan ah muslim ma aha waa gaal kiristiyaan bay tahay gacanta ayay soo taagatay subxaana allah waxyaalaha la yaab kale bal maxay tidhi gabadhaas iyadoo noo fasirayso macnaa allah waxay tidhi waxa ugu qurux badan oo af carabiga aan ka bartay waa kalimatu allah huwa ismu allah ayaan ka bartay tii ilaahay baa magaciisa subxaana wa tacaala ayaa ku sheegay bini aadamka carabkiisa markuu bini aadamka ku hadlaayana waxay leedahay hanaan gooni oo iyada khaalis u ah oo qof kalena uu la wadaagin oo kalimatu allah markay sawdka ka soo baxayso xuruufta ay ka kooban tahay alifka iyo laamka iyo laamka kale iyo ha-da ay ka kooban tahay dhammaanba waxay ka soo baxaan hoosta faruuriyaha kama soo baxaan faruuriyaha xarafka faruurta ka soo baxo waa sidii bacdoo kale ka ama xuruufta alifka iyo laam iyo allah lafduljalaalaha xuruuftiisa laguma hadlo magaciisun baa la sheegaa allah baad sheegaysaa waxayna ka yimaadaan hoosta ayay ka yimaadaan faruurta kama yimaadaan laakiinse lafduljalaala markaad ku hadlaysid faruuryaha ayuu ka soo baxaya fa lafduljalaala tuntaqu bihi ashafatayn allah baad oranaysaa allah allah allah lianna xuruufta allah dhibic ma leh alif bay ka kooban tahay alif wax maale laamkana waa maxay wax maale dhibic ma leh haadana ha wax maale af soomaaliga markaan soo qaadanayna ahay ma leh dhibic ma leh bal magacii ilaahay xusa oo allah dhaha bal eega bal sidaad xuruuftiina usoo saartay ayay ku leedahay sidaad ugu hadashay oo xuruuftiina aada usoo saartay oo hoosta aada oga soo saartay mise waxaad ku hadasheen allah idinkoona wejigiina dhaq dhaqdhaqaajinaynin faruurihiina dhaqdhaqaajinaynin xikmadda ku jirto qof hadduu rabo ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa inuu xuso allah inuu dhaho qofka garab fadhiyaa ma ogaan karo lianna wejigana ma dhaqaajinaysid faruurihiina ma dhaqaajinaysid bal adiga keligaa allah soo saar subxaanahu wa tacaala waxyaalaha la yaabka leh ee leedahay mucjizada ama icjaaska ee leedahay magacii ilaahay subxaanahu wa tacaala xuruufta hadday naaqusto allah waa alif iyo laam iyo laam iyo ha hadday wax ka naaqusaan magacii sidii unbuu ahaanayaa sidaan u garanayno oo kale allah unbuu noqonayaa yacni magacaas weli waa leeyahay alifka ka jar waad ogsoon tahay allahu ayaad odhanaysaa hada waxaa ugu dambaysaa waad godaysaa xarafka ugu dambe allahu baad odhanaysaa bal isku day bal haddii aad xarafka ka jirtid xarafka ugu hore inaad ka jirtid oo alifka ka jar bal allah alifka ka jar maxay noqonaysaa lilah ayay noqonaysaa alifka ka jar lilah sidai aayaddan qur-aanka kariimka lagu sheegay ولله ما في السماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لله أي نقنيسا الله ألف ككجر لله أي نقنيسا سيدة آية دم القرآن كريم كلا وشاقي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ها بل وحاد كجرتا لام كهورة كجر الله سماها laba laamaa ku jiraane laamka hore ka jar maxay noqonaysaa ilaah bay noqonaysaa ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisana muxuu ku sheegay allahu laa ilaaha ilaa huwa ilaah bay noqonaysaa ilaahna waa allah xaqa lagu caabudo markaad ka jirtid laamka koobaad haddaad ka jirtid alifka iyo laamka hore haddaad ka jirtid maxay noqonaysaa lahu ayay noqonaysaa isbedel ma leh waa magaci ilaahay isagana lahu maa fi samaawaati waalardi lahu waxaa usugnaatay isaga allah waxaa usugnaatay lahu isaga waa allah maa fi samaawaati waalardi waxa dhul cirkaya cirka ku jiro idil iyo dhulka ku jiro idil haddii aad ka jirtid allah alifka hore jar laamkana jar laamka labaadna jar waxaa kuu soo haraysaa ha keliya ayaa kuu soo haraysaa huwa ayaa kuu soo haraysaa waa ismu ishaara waa arrin aad yacni magac aad wax ku sheegaysid waa ismu ishaara waxayna ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu watacaala siduu ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay huwa allahu laa ilaaha ilaa hu hudaas waayo waa isaga ilaahi subxaana wa tacaala ayay u noqonaysaa helen gabadhaas ayaa sidaas noogu kala dhigaysaa magaci ilaahi subxaanahu wa tacaala waxay tiri magaca ugu qurux badan oo aan af carabiga ka bartay waa magaca allah helen magaceeda hadda caabida caabida ayaa la baxday wayna soo islaantay waanaan isku hambalyeennaa dhammaanteenna eedana waa inaan u hambalyeennaa annagana waan u hambalyeenaynaa diinta islaamka ee soo gashay wa hanii'an lahaa bilislaam islaamnimada ee soo gashay ayaan ugu hambalyeene ayaan ugu hambalyeenaynaa gabadhaas helen loo yaqaano soo dhawaada walaalayaal acazakum allahu wa axabakum allah marka horena magaceeda maxaa la dhihi jiray helen haddanana waxay la baxday caabida ayaa la baxday kii rabbigeeda caabudi jirtay allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi katiira wasubxaana allahi bukrata waasiila laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaahu mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun soo dhawaada walaalayaal meel alla meelaa joogtiin oo qolka islamic life nebiga ku saliya sala allahu alayhi wasalam kusoo dhawaada alxamdu lilahi calaa nicmat alislaam alxamdu lilahi calaa nicmat aliimaan alxamdu lilahi calaa nicmati muxamedin sala allahu alayhi wasalam abuweliid haddaad duubtay waana maqashin kartaa si aan u dhegaysano celcelinayna laga yaabo maygii inuu naga xumaa ama arrimo kale ay ka dhaceen